maamulka dowlada hoose ee degmada kismaayo ayaa bilaabay dadaalo ku aadan wax kaqabashada gawaarida taarga la-aanta ay kuwa gaadiidka dadweynaha ee muraayadaha madow ee loo yaqaano bensalka iyadoo dhowaan maamulka degmada kismaayo uu bilaabay habka nidaameynta gaadiidka dadweynaha sida b l-ka iyo tagaasida kuwaasoo loo sameeyey calaamadaha e iyo b taasioo lagu gol leeyahay yareynta jaamka wadooyinka ee gudaha magaalada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed gudoomiyaha degmada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa ka warbixiyey amarka ay kasoo saareen guud ahaan gaadiidka magaalada kismaayo soo badatay qof kasta intuu gaarigii taargadii ka furo inuu bacmadow ku dhejiyo taad gaariga taargada waxaa gaariga loogu sameeyey in lagu garto gaarigaana wuxuu yahay meel kasta boolis iyo hay-adaha amniga iyo sirdoog ma taagna meel walba shacabkaa taagan waxaa rabaa gaarigu markuu falgeysto qofka shacabkaa inuu markiiba lambarkiisa intuu qori karo oo kale gaari lambarkaasale buu ahaa taasi waxay danu tahay dadka oo dhan bay danu tahay taa laaligeed waxaa mamnuuca laba shay gaadiidka labadaas shay waxay tahay inaan gaarigu taargalahay waa ka mamnuuc in bacmadow ku xihan tahay waa ka mamnuuc meel adduunka ay ku qoran tahay gaariga dowladdu taarga looguma xidhi karo ma jirto ama shacab ha ahaado ama dowlad ha ahaado waa in taarga lagu xitaa baabuurta lagu xitaa hay-adii amnigu way joogaan booliskii iyo nabad sugiddii iyagaa laga rabaa fulintiis gaari aan taarga lahayni ma jiro aniga hadda kayga waaba iska qaayibeeyo taargalaan baan ku wata haddaan ku xidhaya anigu waa in taargada lagu xidho baabuurta lagu xidho nidaamkaasna in loo hoggaansamo oo la fuliyo maamulka degmadana waxaan farayaa in dadka si hufan loogu shaqeeyo hay-adaha amniguna waa inay wixii kaga aadan ka qaataan waxaynu u baahan nahay dowlad wada socota amni iyo iyo iyo shaqaale iyo rayidba labadaba baynu u baahanay inaanu ka samayno gaadiidka ka howlgala magaalada kismaayo ayaa loogu digay inay gaadiidkooda ay isticmaalaan taarga la-aanta iyo kuwa gaadiidka dadweynaha ee muraayadaha madow ee loo yaqaano bensalka